Machadka Aisha Kumudde Machadyada Shareecada Islaamka Laka-Barada ee magaalada Laascaanood ayaa sanadkii timir lixaad munaasabad qalinjabin ee gobolaha ardayda ku bahay timacadka munaasabadii waliba ku qayb galay wasiirada maamulka SSC Khaatumo xildhibaano ku dareeray dowladda federaalk Soomaaliya macalimiin waalidiin iyo marti sharaf kale aana Kumudde ardayda ku qalinjabiyay timacadkan ee korreyn munaasabada ku jeediyay kelimaad ammaan iyo mahad celin iska jara oo midhahay soo saarta dunidiiba waa cajabay macallimiin daacadoo noo daldala cilmiga oo maamuliyo macallimiin aan habsaan lahayn oo diintanoo qeexa oo noo daldala cilmiga oo allaha barakeeyo goobtana casha allah barakeeyo macalimiinta baawarkaan nabadkeena dhammaan cilmibayba wada baraan allah barakeeyo macalimiinta baawar kale allah barakeeyo macquulaha magaca weyn allah wina diriirow cimrigabu ala jiraa صلاة وسلاما إلى يوم البعد والمحشر أما بعد فيا مرحبا بمن وصل على الرؤوس والمقل قلوبنا هي المحل وهي فصيح المقعد نحن اليوم نحتفل بالختام ونتهادى التهاني وأطيب ونتهادى التهاني وأطيب تبريكات وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاق هل أكياس بت تلام الدهر ويحك في قديد بها حتى إذا مت انتبهت
إسناده ولم يشد أو يعد وروه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن معروف طرقا وقدت رجاله لك صحيح اشتهر ما هو اللباس الذي يحر يحرم على الرجال يحرم على الرجال لبس الحرير عرف الزكاة شرعا هي اسم لقدر المقصوص من مال المقصوص من مال المقصوص على أوصاف المقصوص للضعيف المقصوصة sidoo kale hana Kumudde ku qaybgaliyaalkii munaasabadda Indonesia oo ku hadlay yoona la dardaarmay ardayda qalinjibiyaasha marka magaalada Laascaanood waxbarashadeeda la soo qaado wuxuu ku jiraa awaliyaadka ugu horeeya xagga waxbarashada inay cilmiga sharciga ay bartaan inay cilmigaas ay ku camal falaan inay cilmigaas dadka ay ugu yeedhaan qaybtii saanawiga oo aynu furnay si dhammaystiran laba sano ka hor insha allahu tacaala dafcaddoodii ugu horraysay waxay ka qalin jabin doonaan sanad dugsiyeedka soo socda hadalkayga inaan dhowr qodob ku soo koobo qodobka koowaad inaan ardayda u hambaliyeeyo una sheego oo ku baraarujiyo cilmiga bilowgiisii baad joogtaane waxaa laydinka rabaa maydan qalin jabina waa qalin bedelateena inaad dadaashaan oo cilmiga ah hore usii wadaan
runtii waan u hambaliyaynayaa ardaydan hablaha u badan ee qiimaha badan oo qayb ka mid ah waalidka u ahay waxaan idin leeyahay ilaahay waxaan idin weydiinaya inaad noqotaan kuwii waddanka anfaca oo diinta anfaca waxaan inaan xalfadan kala soo qayb galo sanad ka hor markii aan nimin laascaanood waxaan iyadoo dagaal ka socdo oo aynu halgamayno soo laabashadaydii labaadna waxaan ka qayb galayaa ardaydii oo dhalin jabinaysa marka waxay tusinaysaa inaynu halgankii ku guulaysanay iyo macallimiinta sharafta leh ee noo baray ardaday tan halkan ka qalin jabisay dhammaantood iyo waalidkii guryaha kaga soo dadaalay aad iyo aad baan u salaamaya gebagabadii weliba abaalmarino la guddoonsiiyey ardayda ankastarayta yoona afartii arday ee kaalmaha horegale lambalan qaadinio sabeeslaan ewalka barada doonaan sanad dugsiyeedkan